إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tiro askar ayaa lagu dilay dagaalo kala duwanna way xalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada askarta soomaalida ee la shaqeeyay hesheeyaha ay ka samaysteen gobollada baa iyo shabeellaha hoose haweeney soomaaliya ah ayaa cunug ay dhashay ku gowracday gobolka minnesota ee dalka maraykanka munaasabad gunaanadu waahay dowro loo qabtay odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka dhacday degmada aadan iyo baalle gobolkaas oday araggala oo ay maamulka somalilan gurigiisa marsiiyeen gaadiidka wax burburiye ayaa ka sheekeeyey tacadiyo uu maamulkaas kala kulmay mid ka mida xildhibaanada waqti uu ka dhammaaday ee dib u tartamaya ayaa sheegay in farmaajo asiga iyo xubno kale farmaajo ka hor joogsaday in ay xil qabtaan beddelkoodana dad kale meesha keensaday mid ka mida qurba joogta soomaaliyeed ayaa ku baaqay in etoobiya laga hor joogsado isticmaalka dekadda garaacad oo ka mida dekadaha loo saxiixay etoobiya maxkamadda raddul madaalim ayaa riday xukun hor leh oo ku salaysan dhulal ku yaala muqdisho oo la ysku haysto weerar mindiloo adeegsaday ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan booliiska faransiiska
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan tiro askar ah ayaa lagu dilay dagaalo kala duwanna oo ay xalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyo askarta soomaalida ee la shaqeeyay hesheeyaha ay ka samaysteen gobollada baay iyo shabeellaha hoose wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ku waramaya in xalay mujaahidiinta laba xero oo ku yaala gudaha magaaladaas ay weerar ku qaadeen mid ka mida labada xero ee la weeraray islamarkaana ku yaala gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu magacaabaa xerada cabdi shire waxaa la sheegay in askarta mujaahidiinta ay xerada ka saareen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee lagu weeraray xerada waxaa la sheegay in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay saddex askari ayaa la xaqiijiyey in weerarka lagu dilay waxaa sidoo kale jira agab milatari oo ay mujaahidiinta dagaalka ku furteen dhanka kale shabeellaha hoose waxa ay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysta ay ka samaysteen deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale dagaal toosa lagu qaaday magaalada janaale xero milatari way ku leeyihiin ciidamada ka soo duulay dalka uganda isla shabeellaha hoose mujaahidiintu waxa ay saakay dagaal toosa ku qaadeen xero askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka beriir ee duleedka degmada afgooy ee shabeellaha hoose weerarada ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo baay ayaa ku soo aadaya iyadoo habeenkii lasoo dhaafay dagaal culus ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig milatari ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin xero ciidan oo ku taala jasiiradda kudhaa ee gobolka jubbada hoose haweeney soomaaliya ah ayaa cunug ay dhashay ku gowracday gobolka minnesota ee dalka maraykanka maxamed ciise ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in haweeney soomaaliyeed ay dishay wiil yar oo ay dhashay dhacdadan oo ahayd mid argagax leh ayaa ka dhacday dalka maraykanka waxayna timid ka gadaal markii haweeney soomaaliyeed ay gowracday wiil yar oo ay dhashay haweeneyda falkan geysatay ayaa lagu magacaabaa farduuso cabdulaahi marka ay gowracday cunuga waxay ku riday haamaha qashinka lagu guro warar kala duwan ayaa ka soo baxay sababta ku khasabtay inay ku dhacdo falkan naxariis darada ah qaarkood ayaa sheegaya in uu ku inkiray nin ay sheegtay inuu aabo u yahay walow warkaas aysan caddayn booliiska gobolka uu falku ka dhacay gobolka minnesota ee dalkaas ayay ka dhacday arrintan waana halka ay ku sugan yihiin soomaalida ugu badan ee gaaray dalka maraykanka dhacdooyinka kuwan la midka ah ayaa laga soo diiwaangelinayaa waddamada reer galbeedka iyo dadka aan haysan diinta islaamka balse muddooyinkan dambe dhaqankan ayaa noqday mid mararka qaar ay ku dhaqmaan dadka soomaaliyeed munaasabad gunaanad uu ahay dowro loo qabtay odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolkaas zakariya cumar ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo gunaanad u ahayd dowlad diini ah oo muddo labaatan maalmood ah u socotay waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe islamarkaana ay barbar socotay kulamo wadatashi ah oo ay qaadanayeen odayaasha iyo wilaayada ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe madasha ay ka dhacaysay munaasabadda ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn waxaa lagu soo dhoweeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cali biyow waxaan ka warrami doonaa insha allah wixii allaga garadsiiyo waxaa rag sheegasho haya raggan beddelkiisa oo cagsi ku ah inay dastuurkii ka qayb galaan culummana ahayun ku niqayna awelkii ay leeyihiin maanta shaqada laydinka rabay abuubakar ay haayeenoo nabigu uu hayo cufman iyo cali ay haayeen baad haysiin waxaan leeyahay marka shaqadii laga rabay oo alla uu soo dejiyay ummadda aniguna talagalay waxaa haya ragga beryaha anaan isla joognay waxaa ka mid a nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid oo wuxuu ku soo dulbaxay saxaabadiisa markaasuu wuxuu yidhi soo imtixaanaya kayfa asbaxtum maxaad kuwa beriisatiin buu markaasay waxay dhaheen asbaxnaa ay sayarnaa fi sabaax mu'miniina billaahi caza wajal markaasuu waxaanu u yidhi wamaa calaamatu iimaanikum iimaankaad sheeganaysiin maxaa calaamo uhu marka ina la yidhaha maxaa iimaankiina calaamu ah oo tajarubaan ugula sameeyo nala imtixaano waa arrin meesha ku jirta intaas kadib waxaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda macalin muxamed afhayeenka gobolka shabeellaha dhexe meeshan maalmahan dowraha ka socotay tashaahurna waa ka jiray wax badana lagu gorfeeyey maqsuudkuna wuxuu ahay kalimatulaahiya alculya in jihaadka lasii lamalaabo laga sii dheereeyo meelaha hadda uu joogo kasii gud aan kasii tallaabino waxaan rabnaa marka walaalayaal warkaynu maqsuudkiisa wasla fahanay waa inaan dagaal galnaa waa inaan seefta qaadanaa waa inaan qoryaha qaadanaa waa inaan gaalada la dagaalanaa waa inaan maal iyo nacfi iyo nafya xoola ku bixinaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda macalin xuseen faraweyne ee nabadoonka guud ee beesha abubakar gaabane kana mid ahaa odayaashii loo qabtay dowrada waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacala wuxuu weli kulli qowmin haad qoom kasta waxaa u sugnaaday mid hanuuniya fircoon allah subxaana wa tacala markuu ka sheekan wuxuu yidhi wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar waxaan ka yeelnay koox ugu yeerta dadka naar sida haddaan kuwa murtadiin oo kale waxay ugu yeero hayaan baarlamaan dastuur balaayo habarteeni adoogar xildhibaan doorasho kaalayo doorla waxay ugu yeereen gaalnimo waxay ugu yeereen naaray ugu yeeraan mu'miniintuna waxay ugu yeeraan hanuun gabagabadii munaasabadan waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabbaas abuu maxamed isagoona kula dardaarmay waxgaradka inay dhaqangeliyaan waxyaabihii ay barteen marka dowradii ikhtitaamkeeda maanta joognaa waxaa ku qaadanay ama ku barannay kitaabkii allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam kitaabka iyo sunnadii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ayaa ku barannay oo ku qaadanay muddadaas waxaana laga rabaa marka inaan dhaqangelinno wixii aan barannay aan ku dhaqanno dadkiina aan gaadhsiino dadkii aan mas-uulka u haynay mas-uuliyaddii aan haynay dadkii aan mas-uuliyadda u haynay inaan gaadhsiino ayaana laga rabaa qof welba eed welba wixii baratay inaad dadkeedii gaadhsiido dacwada ugu yeerto kheerkii wanaagga ugu yeerto maamulada islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa dowraadka noocan oo kalaha ay u qabtaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo waxyaabo kala duwan ka faa'iidaysta oday araggala ah oo ay maamulka somalilan gurigiisa marsiiyeen gaadiidka wax burburiye ayaa ka sheekeeyay tacdiya uu kala kulmay maamulkaas haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya maxamuud axmed seed waa nin indhoolo ah islamarkaana dhibana u ah maamulka degmada caynab ah ee gobolka sool kadib markii guri ow deganaa burburiyeen oo ay cagaf ka mariyeen ninkan indhoolaha ah ayaa sheegay in guriga laga dumiyey ay sidoo kale kula noolaayeen hooyadiis iyo aabbihiis oo waayeelah wuxuuna ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin anigoo magacaygu yahay maxamuud axmed seed maxaa dhahday maanta ka aan cabanaya maxaa dhahday weeye waxaan ku lahaa agan cariska waxaan ku lahaa taarad yar ayaan ku lahaa waxaa iga dhisnaa shan dhismo iga dhisnaa shantaa dhismo waxa weeye shingad iyo maxaa dhahdaye laba buul laba carish oo midna hooyaday lahay midna aabahay lahaa iyo kijadoodii iyo suuligii ana cagaf baa la geliyey marka anigu nin dhalaana waanahay meel maxaa dhahdaye laygu wadayo meel laga soo jeediyana maan arkayn dee tacadiga intaa leeg meelan maxaa dhahdaye ku soo raqco ma haysto aan jiifsado dhaxantaa aragtan maxaa dhahdaye waxaan u joogaa maxaa dhahda dabad de markaa anigu intaasaan ka cabanayaa dhul aanan lahayna dooni maayo anigoo ku dooni maayo maamulada shisheeyuhu dhiseen ee ka jira soomaaliya ayaa ku caanbaxay dhibaataynta dadka ku nool goobaha ay ku sugan yihiin kuwaas oo indhoole iyo ummad kale midna aan u arxamaynin
mid ka mida qurba joogta soomaaliyeed ayaa ku baaqay in etoobiya laga hor joogsado isticmaalka dekada garacad oo ka mida dekadaha loo saxiixay etoobiya maxamed daahir cali suwe ayaa faahfaahinaya cabdulaahi maxamed oo ka mid ah qurbajoogta soomaaliyeed oo waraysi siiya idaacadda alfurqaan ayaa ka hadlay sababta loo soo dadejiyey furitaanka dekadda garaacad waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dekedan ay ka mid tahay dekadaha loo saxiixay etoobiya haatanna la soo dadejiyey sababo ku aadan colaadda etoobiya oo sababtay in tigreegu qalqalgeliyaan waddada ka timaada jabuuti taas oo u soo marta waxyaabaha ay adeegsadaan xabashida etoobiya dekedda garaacad sababaha loo soo dadejiyey haddaan soo gaabiyo waxay noqonaysaa oo aan anugu u arkaa jabuuti iyo etoobiya waddadii isku xiraysay tigreegu inay jaraan bay qarka u saaran yihiin maadaama ay laga baqayo in malaayiinta etoobiyaanka in ay gaajo u baaba'aan waa in la helaa oo la abuuraa jawi kale oo ka duwan oo ay wax uga soo degaan sida garaacad iyo wixii la mida iyo barbaradii marka horeba ay xoogga ku haysteen cabdulaahi axmed ayaa fariin ku aadan in arrinkaasi laga hortago u diray xarakada shabaabulmujaahidiin oo ah quwadda wajahaysa damaca shisheeyaha dee kolley horta mujaahidiintu dad loo tilmaamayo wixii ay samayn lahaayeen ma ahan laakiin aniga aragtidayda gaaban waxaan ku cabiraya mujaahidiinta waxaa la gudboon inaysan u oggolaan wax hagardaamo ku ah ummadda muslimka ee soomaaliyeed inaysan ka oggolaan giyiga soomaaliya in laga hirgeliyo waxaan dekedan la sheegayo hadda garaacad iyo kuwa kaloo hadda la wado iyo midda hubyo iyo kullina waxaa ka dambeeya waa cadaawaha iyo dadka uu adeegsanayo haddaba marka mujaahidiinta iyo ummadda soomaaliyeed isku duuban waxaa la gudboon inaysan hagardaamooyinka loo maleegayo marna oggolaan waxaan dekadahan iyo waxaana waa mataqaana wasiilooyinka waddanka lagu qabsan lahaa geeska kale waxa uu soo hadal qaaday in waxba aanan lagala socon dekedda berbere oo ay shixnado kaga soo degaan xabashida etoobiya shixnadaha ka soo dega sida runtiiya ee etoobiya u socda cid ka warqabta xataa kuwa maamulka sheeganaya ee meesha ayagu ay ka dhisteen xataa xog kama hayaan haba yaraateed maamulka hadda somalilan xog iyo xaal kama ohayo shixnadaha meesha anugu dad khaasa oo meesha ka shaqeeya ayaan la sheekaysta wax cida oo mataqaana ka warhaya ma jiraan iyagoo saa u qamaamadan oo caalamka ka yimid oo hub leh oo rasaas leh oo dhaqaalo leh oo yacni wax walbaba leh oo raashinkii leh oo dawadii leh ayay ka soo degeen etoobiya dhaqaale ayaa kaga baxaya isticmaalka dekadaha jabuuti laakiin cabdulaahi axmed ayaa aaminsan in ummadda soomaaliyeed aysan wax dhaqaale ah ka helaynin xabashida taa beddelkeedana ay dowladda etoobiya saami ku leedahay dekadaha ay isticmaalayso ilama aha walaala inay dekadaha soomaaliya etoobiya lacag ku bixinaysa lacag la-aan bay haddaba ku rartaa bal iskaba daaya sheer bayba ku yeelatayba hadda waxaynu ognahay dekeda waqooyiga soomaaliya ku taalla ee magaalada berbera inay mataqaanaa bercentage ku leedahay boqolkiiba sagaal iyo toban taasna aan ilaa hadda loo hayn jawaab qaanic ah oo ka turjumaysa lacagtaas laakiin in markii yacni si rasmiya looga hadla ay tahay dee yacni gumaysiga waddanka uu ku jiro inay ku tusinayso waayo etoobiya iyo annaga wax ana kala galay ma jiraan de wixii muslima kama hadlay laakiin waxaan ka hadlaya xabashidaas injirta leh ee shayaadiinta ah etoobiya oo aanan lahayn wax bad ah ayaa soo iibsatay maraakiib ganacsi iyadoo dhisaysa ciidamada badda waxaa keliya ay doonaysa ayaana ah inay isticmaasho dekadaha soomaaliya xilli siyaasiyiinta soomaalida ee shisheeya kalkaalka ah etoobiya oo sii burburaysa kalena tegaysa ay weli ka heebaystaan una shaqeeyaan maxkamadda radul madaali mayaariday xukunno hor leh oo ku salaysan dhulal ku yaala muqdisho oo la isku haystay mahad cubayd ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ah kii sideedaad islamarkaana ay fulisay maxkamadda radul madaalim ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ku saabsanaa dacwada dhul la isku haystay in ka badan sagaal sano oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka lafoole maxkamadda islaamiga ah ayaa waxaa dacwad kansaday dacwooda cali geedi culusow isagoo dacweynaya la dacweysta barre jiinow maalin wuxuuna ku dacweeyey inuu ku haysto goof uu isagu leeyahay oo ku yaala duleedka deegaanka lafoole wuxuuna sheegay inuu dhulkaas u haysto dukumentiyo caddaynaya lahaanshiyaha dhulka lagu haysto isagoona intaa ku daray in dacwada u dhexaysa isaga iyo ninkan dhulka ku haysta ay socotay muddo dhan toban sano intaas kadib maxkamadda ayaa jawaab ka dalabte la dacweysta barre jiinow maalin wuxuuna ku jawaabay sida tan goofkan waxaan imid kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaana bilaabay inaan geed qaato goofkaas waxaana ii yimid maxamed cumarow waxaana weydiiyey in la heesto goofkan wuxuuna ii sheegay inaysan jirin cid haysata ama sheegan kartaa waxaana bilaabay inaan geed qaato waana geed qaaday wuxuu intaa sii raaciye inuu goofkan gacanta ku hayo muddo dhan konton iyo sagaal sano cid ku qabsataana uusan arag dacwadan ka hor waxay intaas kadib maxkamaddu u dirtay cali geed iyo barre jiinow inay keenaan markhaatiyaal waxayna la yimaadeen labadooduba markhaatiyaal hase ahaatee waxaa dhacay markhaatiyaashii cali geedii waxaana soo baxay markhaatiyaashii barre jiinow oo sax noqday ugu dambayntii maxkamadda raddul madaalim ee gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqday xukunkii ka soo baxay maxkamadda xukun bitaakadii maxkamad markay dhegaysatay dacwaddii u dhexaysay cali geedi iyo barre jiinow dhegaysatayna markhaatiyaashii labada dhinac ayna dhaceen markhaatiyaashii cali geedi una ansaxeen barre jiinow saddex markhaati maxkamaddu dhulkaas waxay u xukuntay barre jiinow waxayna ka xukuntay cali geedi xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati maraajida loo cuskada suuratulbaqara aayadda laba boqol sideetan labo suuratu talaaq aayadda labaad saxiixu lbukhaari mitaga saddexaad safxada boqol todobaatan sideed xadiiska raqamkiisu yahay laba kun lix boqol lixdan sideed saxiixu muslim mitaga saddexaad safxada kun iyo saddex boqol soddon iyo lix xadiiska raqamkiisu yahay kun iyo toddoba boqol toban iyo kow wabilahi towfiiq dad badan oo ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa u soo xukun doonta maxkamadaha shareecada islaamka ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah iyadoona marka ay imaadaan lagu kala bixiyo kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam halka garsoorka dowladda federaalka dadka taga laga qaato laaluush fara badan mid ka mid a xildhibaanada waqti uu ka dhammaaday ee dib u tartamaya ayaa sheegay in farmaajo asiga iyo xubno kale farmaajo ka horjoogsaday in ay xil qabtaan beddelkoodana dad kale meesha keensaday warkaas waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo waxa loogu yeero doorashada aqalka hoose ay ka socoto meelo kala duwan oo ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa waxaa soo taraya cabashada la xiriirta in musuq maasuqu lagu kacay eedda ugu daran dadka la saarayo waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo doonaya in xubnaasigu uu wato ay dhammaan kuraasta aqalka hoose ku fariistaan farmaajo ayaa la sheegayaa in qarash fara badan uu bixinayo si shakhsiyaad si u daacad ah ay uga soo baxaan deegaanada maamul goboleedyadu ay ka taliyaan mid ka mid a meelaha sida weyn farta loogu godayo waa magaalada baydhabo halkaas oo uu ka tariyo maamulka koonfur galbeed oo uu madax ka yahay nin farmaajo u daacad ah uuna kursiga ku fariisiiyey xubno badan ayaa waxaa loo diiday inay u tartamaan kuraasta aqalka hoose beddelkoodana waxaa la keensada kuwo kale kuwaas oo qarashka uu ka bixiyey madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo idris cabdi dhaktar oo ka mid a xildhibaanada wakhtigu uu ka dhammaaday islamarkaana doonaya inay dib u tartamaan ayaa waxa weedeen u jeediyey madaxweynaha
waxaan leeyahay lacagta oo dowladda dhexe laga soo qaaday bangigeeda oo maxaa ladahay lagu fulinayo arrimahan corruptionka oo la rabo in hal qof ay soomaali maxaa ladahay dhammaanteeda dhan meel walba hadda doorasho ka jirto dadaa la geeyey lacagaa la geeyey waa ku talagal loogu talagalay waayo meeshaan waxaan beesha caalamka u sheegaynaa ayadoo qoraalana u gudbinaynaa inaysan doorasho jirin beesha caalamkuna waa loo diiday inay ka qayb galaan bulshada rayidka waa loo diiday aqoon-yahanada waa loo diiday albaabka xataa inay ka galaan waa loo diiday waxaa waaye malxiiska shan shan boqolaa la siiyey waxaa labaatan kun aa laga bixiyey lacag gaarna waa la siiyey ergooyinka shan shan boqolaa la siiyey waxaa waay ku talagal waay waa hal qofaa bixinayo waxaa waay qasnadan dowladda laga bixinaya maxamed cabdullaahi farmaajo aa bixinooda waxa uu sheegay in qarash badan uu ka baxay asiga iyo xubno kale kaas oo la xiriira isdiiwaangelinta laakiinse qarashkaasaan dib loo siinin xildhibaannimadana ay u tartami waayeen oo laga hor istaagay markaan waxaan leeyahay meesha doorasho kama jirto soomaaliya nin walbow caddeemaha waa kanaa waraaqdii oo dahabshiil waa tanaa waraaqdii c i d du waa tanaa completely document sidii iyo habraaci loogu talagalay kulli waa kuwan waa fuliyey aniga shahaadadiina waa la ii diiday waa tanaa c i d c i d di todoba boqol iyo konton aa ku qoran kun dollaraa laiga qaatay iyo toban kun oo diiwaangelin haddii laisku daro waa koow iyo toban kuna iga maqan meel aan uga hagaaga ilaa ay haddana ma leh meelo kala duwan oo muqdisho ay ugu horrayso waxaa ka dhacaya shirar cabasho ah oo la xiriira in musuq maasuq lagu kacay islamarkaasina shakhsiyaad gaara oo madaxtooyadu ay wadato ay xildhibaano noqdeen kuraasta dhimanna iminka looga cabsi qabo in kuwii oo kale la keensado farmaajo wuxuu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayaa sidii dhammaan xildhibaanadu ay u noqon lahaayeen kuwa asiga u daacada si uu mar kale kursiga ugu fadhiisto madaxweynihii farmaajo ka horreeyey xasan sheekh maxamuud ayaa xilligii doorashadii laba kun lix iyo tobankii waxa uu habkan oo kale u bixiyey lacag tiro badan waxaana xelal helay dad badan oo asiga u watay laakiin sidaas oo ay tahay xubnihii uu asiga u ololeynayay qaarkood ayaa u codeeyey farmaajaha iminka kursiga ku fadhiya la yaabna ma lahan haddii biri farmaajo kuwa maanta keenay ay nin kale u codeeyaan warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan weerar mindi loo adeegsaday ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan booliiska faransiiska warbaahinta dalka faransiiska ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan booliiska waddankaas lala beegsaday weerar mindi loo adeegsaday kaas oo ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda waddankaas wargeeska lafijaro ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa waxa uu sheegay in sarkaal booliisa uu soo gaaray dhaawac aad u daran kadib markii lagu mindiyey afaafka hore suuq laga dukaamaysto uu ku yaala magaalada baariis wararka ayaa intaas ku dariyay in sarkaalka booliiska ah ee la dhaawacay iyo sidoo kale koox ka koobnayd shan ruux oo uu muran soo kala dhex galay taasoo sababtay in mid ka mid a shanta ruux uu toorigeliyo sarkaalka ciidamo ka tirsan booliiska faransiiska uu soo gaaray goobta ayaa qaaday dhaawaca sarkaalka oo ahaa mid garaab ah iyagoona dhigay mid ka mid a cisbitaalada ku yaala caasimadda waddankaas wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda faransiiska oo ka hadlay dhacdadan ayaa waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdada isagoona sheegay in saraakiisha aysan wax dadaala u yaraysanin sidii loo soo qaban lahaa ruuxa falka geystay dalka faransiiska oo ka mid a waddamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan sidan oo kale kaga dhacay weerar kuwan la mid a oo lagu beegsaday askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada waddankaas subaxnimo u dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaan waynaga intaa